منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي
sanadkii alxudaybiya waxay muslimiinta oo uu hogaaminayo nebi moxamed sala allahu calayh wasallam aadeen dhanka maka ayagoo doonaya inay soo cumraystaan hase ahaatee waxaa maka ku faafay warar sheegaya in muslimiintu dagaal iyo duulaan soo qaadeen nabiga sala allahu calayh wasallam ayaa go'oonsaday inuu reer quraysheed u diro ergey u sharaxa hadafka muslimiinta ee ah inay doonayaan in ay soo cumraystaan oo keliya waxaana markii hore uu doortay cumar bin khadaab oo ah saxaabi aynu wada garanayno geesinimadiisa maadaama reer bani cadiy oo uu ka dhashay cumar bin khadaab ay xilligaas ku yaraayeen magaalada maka awoodna aanay u lahayn inay difaacaan wiilkooda haddii ay quraysh ku kacdo khiyaano ayuu cumar u soo jeediyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam inuu asaga beddelkiisa u diro cuhmaan binu cafaan oo ka dhashay reer bani umaya oo ahaa junfada ugu dhaqaalaha iyo awoodda badan quraysh nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa qaatay ra'yigii cumar bin khadaab waxaana quraysh loo diray cuhmaan binu cafaan oo wada fariinta ah waxaan u nimid cumro ee dagaal uma soconno saxaabiga jaliilka ah ee cuhmaan binu cafaan ayaa gaaray magaalada maka waxaana abu sufyaan iyo odayaashii quraysheed oo ku hubsaday fariintii rasuulka sala allahu calayhi wasallam abu sufyaan ayaana u soo jeediyey cuhmaan inuu isagu dawaafo kacbada balse waa uu ka diiday isagoo u sheegaya inaanu dawaafaynin ilaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ka dawaafo kacbada quraysh ayaa isugu laabatay go'aan ay isku raacdo maadaama jawaab laga sugayo ilaa inta ay go'aankaas ka qaadanayaan waxay cuhmaan ku hakiyeen magaalada maka maadaama uu ka soo daahay cuhmaan wakhtigii la filayey in uu ku soo laabto ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in quraysh ay dishay cuhmaan binu cafaan xilligaana waxaa dhaqan ahaa in ergada aan waxba loo geysan iska badaa in la dilo e nabiga sala allahu calayhi wasallam oo ka carooday warka soo gaaray ayaa saxaabada weydiistay inay la galaan beecada geerida si ay ula dagaalamaan quraysh waana beecadii caanka aheyd ee qur-aanku soo hadal qaaday taariikhda islaamkuna u oqoonsatay beecatu ridwaan markii ay saxaabadu bilaabeen inay beecada la galaan rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayuu suubanuhu gacantiisa duldhigay gacmihii saxaabada wuxuuna yidhi tanina waa gacanta cuhmaan waxaa xaqiiq ah inaysan beecadaan dhici lahayn haddii aanu maqnaan lahayn cuhmaan oo aan la soo wari lahayn in la dilay laakiin inkastoo uu maqnaa masiirkiisana uu mugdi ku jiray haddana goobjoog ayuu ka ahaa beecada sayidka bashariyadda ayaana wakiil ka noqday booskiisana waxaa buuxiyey nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ogaaday rasuulku sala allahu calayhi wasallam in haddii beecadan loo geli lahaa arrin kale cuhmaanna uu goobjoog ahaan lahaa uusan dib uga dhici lahayn in uu galo beecadaas ma dhacdaa inaan kayrka wakiil uga noqonno dadka aan ku saaxiibnay wanaagga marka aanay xaadir ahayn ma dhacdaa in iyadoo maalin sadaqa loo aruurinayo qof maskiin ah uu midkan yidhaahdo tanina waa sadaqadii walaalkay haddii uu joogi lahaa wuu sadaqaysan lahaaye markii ay muslimiintu u socdeen qaswadii tabuug ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam waayey kacab ibnu maalik markaas ayuu yidhi muxuu sameeyey kacab ibnu maalik ninka dhashay reer benisalama ayaa yidhi waxaa xabisay kacab ibnu maalik labadiisa go' iyo fiirfiirinta dhinacyadiisa mucaad ibnu jabal ayaa yidhi waxaa baas lahaaday waxa aad tidhi wallaahi rasuulkii allow kacab kuma ogi waxaan kayr ahayn xaqiiqadii kacab wuu maqnaa laakiin wuxuu xaadir ku ahaa qalbiga mucaad ibnu jabal radiallaahu canhu nin ayaa ku yidhi mubarid oo ka mid ahaa culimmada naxwada hebel ayaa i aflagaadeeyey markaas ayaan dulqaad u muujiyey oo ka aamusay mar kale ayuu adiga kucaayey markaas ayaan naftaada ka soo qaaday tayda oo kale oo aan ka aamusay markaas ayuu yidhi aamuskaagii hore markii adiga lagu caayey wuxuu ahaa dulqaad aamuskii dambena ee aad ka aamustay markii la aflagaadeeyey saaxiibkaaga wuxuu ahaa khiyaano haddaba mar waliba uu naga maqnaado walaal muslim ah oo aan gobonnimadiisa naqaanno isku day inaad buuxiso booskiisa mar walibana xusuusnaw hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa tanina waa gacanta cuhmaan
بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداه